alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عlى أshraف اlأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamedi wعlى aalihi waصaxbihi أجmaciin qaala اlmuصنifu raximah اllahu taعaalى baabu اlإcraabi ay hada kani baabu اlإcraabi icraabka baabkiisii weeyaan waa casharkeennii labaad kitaabkii la odhan jiray almuqadima alaajurumiya fi cilmi alcarabiya waxaynu soo tilmaannay casharkeennii shalay kitaabku marka la duuduubo inuu ka hadlayo afar mas'alo mas'alada koowaad alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi mas'alada labaad alicraabu wamaa yatacallaqu bihi mas'alada saddexaad alafcaalu rafcan wa nasban wa jasman mas'alada afraad alasmaau rafcan wa nasban wa khafdan waxaynu markaa shalay ka soo baxnay mas'aladii koowaad oo ahayd alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi kalaamkii iyo waxyaabihii raacay mas'alada oo aynu soo tilmaannay in marka la tafsiiliyo saddex mas'alo ay sii koobsanaysa mas'alada koowaad waxay ahayd tacriifu lkalaam mas'alada labaadna waxay ahayd aqsaamu lkalaam mas'alada saddexaadna waxay ahayd calaamaatu aqsaami lkalaam halkan wuxuu ka bilaabayaa musanifku raximah llahu tacaala mas'aladii labaad masaladaa labaad maxay ahayd alcraabu wamaa yatacallaqu bihi icraabka iyo waxyaabaha raacaya mas'aladan labaad iyadana waxaa hoos imanaya marka la tafsiiliyo saddex mas'alo mas'alada koowaad waxaa weeyaan tacriifu اlcraab alicraab maxaa la yidhaahdaa mas'alada labaadna waxaa weeyaan aqsaamu licraab icraabka qeybihiisa mas'alada saddexaadna waxaa weeyaan almucrabaatu wamaa yadkhulu fiiha min aqsaami اlcraab waxyaabaha la icraabo iyo qeybaha icraabka maxaa ka gelaya oo ay ka qaadanaysa saddexdaa mas'alo ayaa hoos imanaya mas'aladan labaad waxaanu nidhi waa alcraabu wamaa yatacallaqu bihi waa ijmaalan tafsiilanna waxaa hoos imanaya saddex mas'ala kow tacriifu اlcraab icraabka qeexitaankiisa laba aqsaamu اlcraab icraabka qeybihiisa saddex almucrabaatu wmaa yadkulu fiiha min aqsaami اlcraab almucrabaat waa icraabku meelihii uu gelayay waxyaabihii la icraabayey iyo waxyaabaha la icraabayo qeybaha icraabka ee ay qaadanayso ama gelaya saddexdaa mas'ala ayaa baabkana uu ka hadlaya wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala baabu licraabi baab waxaynu ka dhigaynaa khabar mubtadaynu usoo qadarayna haada kani baabu licraabi icraabka baabkiisii weeyaan wuxuu yihi alicraabu icraabkii huwa icraabkii takyiiru awaakhirlkelimi ereyada aakhiradoodu doorsoonka uu doorsoomo weeyaan amba isbedelka uu isbedelo likhtilaafi lcawaamili kuwii camal falayay iskhilaafkooda dartoodna uu la doorsoomo cawaamishii addaakhilati gelaysay calayhaa cala alkelimi ereyada dusheeda gelaysay lafdan xagga ku hadalka ay ka doorsoomaan aakhiradaas aw taqdiiran amba xagga ku qadaridda ay ka doorsoomaan saddexdii mas'alo waxa uu ku bilaabay mas'aladii koowaad oo ahayd tacriifu اlcraab icraabka qeexitaankiisa alicraabu cinda naxwiyiin waxaa la yidhaahdaa wixii saddex shardi laga helo saddex shardi wixii laga helo ayaa waxaa la yidhaahdaa alicraabu saddexdaas shardi shardiga ugu horeeya waxaa weeyaan waa isbeddel amba doorsoon takyiir kaasi waa shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeyaan awaakhir ilkelim isbeddelkaasi waa inuu ku dhaco kelmadda dabayaaqadeeda amba aakhirkeeda kaasina waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeyaan isbeddelkaa kelmadda aakhirkeeda ku dhacay waa inuu keenay caamil kelmaddan ka hormaray oo xagga hore ka galay likhtilaafi alcawaamili addaakhilati calayha saddexdaa shardi marka la helo ayaa waxaa la odhanayaa meeshaa waxaa yaalla icraab kelmaddaa icraabka uu galayna waxaa la odhanayaa amba lafdigaa la icraabay almucrab ayayna odhanayna saddexdaa shardi shardiga ugu horreeya waa maxay isbeddel waa inuu dhaca baynu nidhi shardiga labaad isbeddelkaasi kelmadda aakhirkeeda waa inuu ku dhaco shardiga saddexaad isbeddelkaa kelmadda aakhirkeeda ku dhacay waa inaanu ku imanin ictibaadan bilaash ee waa inuu keenay caamil kelmaddan xagga hore ka galay ayaa kelmadda dabayaaqadeeda beddelaya tusaale markaynu soo qaadano ismiga la yidhaahda zayd aakhirkiisa wuu reebayey soo maa mar hadduu aakhirku reeban yahy odhan mayno waa mucrab waa mabnina odhan mayno aakhirkiisuu iska reebay waxaan ka horreysiiyey ficilka jaa'a waxaan idhi jaa'a zaydun jaa'a zaydun markaynu idhaahno isbeddel baa ku dhacay zayd soo maha waa kaas isbeddelkaasaa waxaa la yidhahdaa icraab waayo saddexdii shardi baa laga helay zaydun isbeddel baa ku dhacay kow isbeddelkaasi wuxuu kaga dhacay aakhirka soo maha oo dee daalka markii hore uu reebanaa iminkana wuu godan yahay soo maha haalisan isbeddelkaa zayd aakhirkiisa ku dhacay maxaa keenay ilaan markuu keligii ahaaye zayd uu ahaaba maynaan beddelayni waxaa keenay caamilkan xagga hore ka maray waa ficilkan ka hor maray ficilkan ka hormaray baa wuxuu u baahan yahay faacil cid samaysa faacilkuna waa maxay waa marfuuc wuu rafcisan yahay yaa rafcinaya ficilkan ka horeeya jaa soo ma waxaa la odhanayaa jaaءa ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alcraab zaydun faacilu jaaءa marfuucu bijaaءa wacalaamatu rafcihi damat ظaahiraة calى aakhirihi mar labaad ba waxaan idhi ra'aytu zaydan zaydan haddana wuu isbedelay soo maa waa icraab kale zaydan isbedel baa ku dhacay mar labaad isbedelkaasi aakhirku kaga dhacay oo daalka isbedelkaa aakhirka kaga dhacay waxaa keenay caamilkan ka hormaray waa ra'aytu ficilkan ra'a ayaa wuxuu u baahan yahay faacil uu rafciyo iyo mafcuulu bihi uu nasbiyo faacilkii uu rafcinaya ra'aytu waa ta'daa damiirka zaydanna waa mafcuulu bihigiisi mafcuulu bihiguna waa mansuub yaa nasbiye caamilkan ka horeeye ra'a ayaa nasbiye marka waxaa la odhanayaa dee meeshaa icraab baa yaalla zaydna waxa weeyaan waa mucrab markii hore marfuuc buu ahaa iminkana waa maxay mansuub ra'aytu ficlun wa faacil zaydan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu calaa aakhirihi mar saddexaad baa waxaan idhi marartu bizaydin bizaydin mar saddexaad isbeddel baa ku dhacay suma isbeddelkaasi xaguu kaga dhacay aakhirka ayuu kaga dhacay oo daalkii baa isbedelay mar saddexaad isbeddelkaa aakhirka kaga dhacay maxaa keenay waxaa keenay caamilkan ka hormaray caamilkaasi waa kee xarfulkhafdahan oo ba'da ah bacdu min xuruufi اlkhafdi shalay baynu soo marnay soo ma dee ismiga markaa bacdu ay gasho waa inuu noqdo ismi makfuuda waa inuu noqdo aakhirkii waa inagaa hoos dhigno ba'daas waxaa la odhanayaa xarfun min xuruufi اlkhafd zaydin ismun makhfuudun bilba waa ismi la khafdiyo ba'da ayaa lagu khafdiyey wa calaamatu khafdihi kasratun ظaahiratun calaa aakhirihi ayaan odhanay haddaba u fiirsada isbeddelkaa ee zayd aakhirkiisa ku dhacaya ee caamilkan xagga hore ka galay uu keenayo isbeddelkaasaa maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa alicraabu hada huwa alicraab icraabka laguu sheegay waa ka waa inaad ka guurto oo aad ka wareegto min rafcin ilaa nasbin ilaa khafdin ayaa maxaa la odhanaya alicraab ayaa la odhanaya waa ka waa wixii saddexdaa shardi laga helo isbedel kelmadda aakhirkeeda ku dhacaya caamil kelmaddan xagga hore ka galayna uu keenayo aayad qur-aan ah fii suurati albaqara u fiirsada oo kelmad keliya ay ku jirto kelmaddaasaa marna waxay noqonaysaa marfuuc marna waxay noqonaysaa mansuub marna waxay noqonaysaa makfuud biikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayha kelmaddaasi waa maxay alxaj alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji alxaju markaynu idhaahno waa mubtade marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun calaa aakhirihi haddana faman farada fiihina alxaja waa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun ظaahiratun calaa aakhirihi haddana falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji fiidaasi waa xarfun min xuruufi اlkhafd alxajina waa ismun makfuudu bifi wacalaamatu khafdihi kasratu ظaahiratun calaa aakhirihi maxaynu odhanaa marka meeshaa icraab baa yaalla way kelmadda alxaj isbeddel baa ku dhacay aakhirka ayuu kaga dhacay oo jiimkaa caamil xagga hore ka galay ayaana keenay markii hore mubtada marfuuc bilibtidaa markii dambena mafcuul bihi mansuub bay noqotay oo ficilkaa farada ayaa nasbiyey markii saddexaadna xarfulkhafdaa galay oo waxaa weeyaan fii ayaa gashay icraabka lagu sheegaya waa intaasu waa yahay tusaale kale haddii aynu soo qaadano ismi baynu soo qaadanay ficil baynu soo qaadanaynaa mudaaric yansuru ficilkaa mudaaric aakhirkiisu goday waa marfuuc soo maha waxaynu nihi lan yansura lan baynu ka horreyn ka horraysiin yansura u fiirsada isbeddel baa ku dhacay ficilkii isbeddelkaasi aakhirkoo ra-daa buu kaga dhacay markii hore way godnayd iminkana waynu kor dhignay isbeddelkaa aakhirka kaga dhacay waxaa keenay caamilkan ka hormaray oo lan ah soo maha waayahay markii hore yansuru ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaazib wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun calaa aakhirihi lan yansura markaynu dhi lan xarfu nafyi wa nasbin way noo iman doontaa yansura ficl mdaaric mansuub blan wacalaamatu nasbihi fatxatu ظaahiraة calى akhirihi haddana waxaad tihi lam yansur isbedel baa ku dhacay mar kale isbedelkaasi xaguu kaga dhacay aakhirkii oo ra-da markii ugu horreysay way godnayd mar labaadkii waynu kor dhignay mar saddexaadkiina waynu reebnay waay isbedelkan aakhirka kaga dhacay maxaa keenay caamilkan ka hormaray lam dee ficilka mudaaric way jasminaysa lam xarfu nafyi wa jasmin yansur ficlu mudaaricin majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi alsukuun alظaahir calaa aakhirihi markaa u fiirso marka hore ficilka mudaaric aakhirkiisu waxa weeyaan wuu godnaa waynu ka wareegnay haddana waxaynu u wareegnay kordhig waynu ka wareegnay haddana waxaynu u wareegnay reebitaan isbedelkaa markaa ficilkaa aakhirkiisa ku dhacay min rafcin ilaa nasbin ilaa jasmin hada huwa alicraab icraabka la sheegaya waa intaas marka alicraabu waa wixii saddexdaa shardi laga helo waa isbedel kelmadda aakhirkeeda ku dhacaya caamil kelmaddan xagga hore ka marayna uu keenayo macnaha waxaa laga wadaa kelmadda dabayaaqadeeda waxaa beddelaya caamilkan xagga hore ka maray wax bilaash iskaga imanaya maaha adigu isku odhan maysid zaydun zaydan zaydin amba yansuru yansura een, ee, maaragtay yansur Ee, waa in dee caamil uu keeno kaasi waa tacriifkii intaa wuxuu raaciyey musanifku lafdan aw taqdiiran isbeddelkan kelmadda aakhirkeeda ku dhacaya ee caamilkan xagga hore ka marayna uu keenayo waa alicraab baynu idhi soo maha alicraab baa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood icraabun lafdiyun icraab lagu hadlayo oo lagu dhawaaqayo la taaban karo la arki karo aw taqdiiran iyo icraabun taqdiiriyun icraab la qadarayo la qadarayo maxaa laga wadaa waa la niyoonayaa labadaa qaybood buu u qaybsamaa icraabku icraabun lafdiyun iyo icraabun taqdiiriyun icraabun lafdiyun maxaa laga wadaa waa marka icraabka calaamadiisu ay kelmadda aakhirkeeda ka muuqanayso icraabkii waa lafdi waa lafdi waxaa laga wadaa waa lagu hadlaya waa lagu dhawaaqaya waana la qorayaa waa la taaban karaa waa la arki karaa waayo calaamatlicraab baa daahira ah calaamadda icraabka ayaa muuqata kelmadda aakhirkeedii godaalkii baa ka muuqda ee waxaa ka muuqda kordhigii waxaa ka muuqda hoos dhigii kaa maxaa la yidhahdaa icraab lafdi baa la yidhahdaa lafdi waxa weeyaan calaamadda icraabka ayaa muuqata waa tusaalayaashaynu soo qaadanay markaynu lahayn jaaءa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin icraabkaasi lafdi u ahaa waayo calaamadii rafcaha oo damada ah way muuqatay calaamadii nasbada oo fatxada way muuqatay calaamadii khafdaha oo kasrada way muuqatay soo maha kadalik markaynu lahayn yansuru lan yansura lam yansur icraabkaasi wuxuu ahaa lafdi buu ahaa waayo calaamadii rafcaha oo damada ah way muuqatay calaamadii nasbada oo fatxada ah way muuqatay calaamadii jasmaha oo sukuunkiina wuu muuqday icraabka waxaa la dhahdaa lafdi waxaa jira icraab kaloo la dhahda taqdiiri taqdiiri waxaa laga wadaa calaamadii icraabku ma muuqato laguma dhawaaqayo lama dhigayo lama qorayo lama taaban karo lama arki karo laakiin waynu niyoonaynaa uun calaamadii icraabku in kelmadda dabayaaqadeeda ay saaran tahay waxaynu ka soo qaadaynaa uun kelmadda dabayaaqadeedu inay godan tahay ama ay kor dhigan tahay amba ay hoos dhigan tahay laakiin wax calaamada amba wax xarakaa oo aynu arki karnaa ma jirto tusaalihii aynu soo qaadannay jaaءa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin halkaa zayd baa waxaynu ku bedelaynaa alfata bal u fiirsada jaaءa alfata ra'aytu اlfata marartu bilfata u fiirsada waxaynu odhanaa alfata ismigaasi waa ismi mucraba waayo dee icraab baa galay ismigaa aakhirkiisa wuu isbedelay ismigaa isbedel baa ku dhacay isbedelkaasi aakhirku kaga dhacaya oo alifta isbedelkaa aakhirka kaga dhacay waxaa keenaya caamilkan ka hormaraya ee isbedelaya haye intaa waynu garanay haddaba dee isbedelkii maba aragnaba calaamadiisii inooma muuqato jaaءa alfata alfata imika waxaynu odhan waa marfuuc calaamadii rafcada oo damada miyaad aragtaan ma aragno waa la qadaraya waa laga soo qaadaya inay alifta saaranta ra'aytu lfata alfata imika waxaynu odhan waa mansuub waa yahay calaamadii nasbadoo fatxada miyaad aragtaan mee ma aragno waa la qadaraya waa laga soo qaadaya in aliftu ay kor dhigan tahay marartu bilfata markaynu idhaahno alfata waxaynu odhana waa makfuud ile waxa weyaan xarfulkhafdi baa ka hormaray sooma waayo calaamadii khafdada oo kasrada miyaad aragtaan mee ma aragnee waynu niyoonaynaa waynu qadaraynaa aakhirku alifti inuu hoos dhigan yahay ayun baynu ka soo qaadan icraabkaana waxaa la idhahdaa icraabun taqdiiriyu jaaءa alfata markaad icraabayso jaaءa ficil maad mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab alfata faacilun marfuucun faacil marfuuc bijaaءa caamilkaasaa rafciye wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha atacadud calaamadii rafcadu meeday waa dammo lagu qadarayo macnaha lagu niyoonayo alifta dusheeda ilaa alifta reebani xarakaba ma aqbashe aliftaasi xarakaba ma aqbasho waa kaas ra'aytu lfata maxaad odhanaysaa ra'aytu ficlun wa faacil alfata mafcuulun bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadub waxaynu odhanaa waa alfata waa mafcuulu bihi waana mansuub calaamadii nasbada oo fadxada ah waxaynu ku qadaraynaa alifta dusheeda ila alifta dusheeda xarakaba kama muuqatee mar walba way iska reebantaha laakiin waxaynu ka soo qaadaynaa oo aynu jaan goynaynaa in alifta dusheedu ay kor dhigan tahay marartu bilfata markaad tidhahdana marartu waa ficli faacil ba'daasi waa xarfun min xuruufi اlkhafd alfata ism makfuud bilba wacalaamatu khafdi kasraة muqadaraة calى اlأlif manaca min duhuuriha atacadur waxaynu odhanaa ba'daasi waa xarfun min xuruufi اlkhafd alfata waa ismi makfuud calaamadii khafdadu ba'daasaa khafdisay calaamadii khafdaduna waa kasro aynu ku qadarayno alifta dusheeda ila alifta dusheeda xaraka kama muuqato mar walba way reebanta laakiin xarakadii waynu niyoonaynaa waynu qadarayna icraabkaana waxaa la idhahdaa icraabun taqdiiriyun mar kaleynu faahfaahin doona wuxuu yidhi alicraabu icraabkii huwa icraabkii taqyiiru awaakhiriilkelimi ereyada aakhiradoodu doorsoonka uu doorsoomo weye amba isbedelka uu isbedelo alkelim waxaa laga wadaa alkalimaat اlmucrab waynu sheegi doonaa alsm اlmucrab wاlficl اlmudaaric almucrab likhtilaafi اlcawaamili kuwa camal falaya iskhilaafkooda darteedna aakhiradaasi ay la doorsoomaan cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhaa ay cala alkelimi ereyadan la icraabayo dushooda lafdan awaakhirtaasi xagga ku hadalka iyo ku dhawaaqidda ay ka doorsoonto waa marka calaamadii icraabku ay muuqato banu damadii ayaa akhir ka muuqata kasradii ayaa ka muuqata fadxadii baa ka muuqata aw taqdiiran amba xagga ku qadaridda iyo niyada awaakhirtaasi ay ka doorsoomaan waa marka calaamadii icraabka aanay muuqanin damadii iyo fadxadii iyo kasradii waxaa lagu qadaraya kelmadda aakhirkeeda wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan rafcun rafco weeyaan wa nasbun nasbo weeyaan wa khafdun khafdo weeyaan wa jasmun jasmo weeyaan mas'aladan alicraabu wamaa yatacallaqu bihi ayaynu saddex mas'alo ka sii dhignay mas'alada koowaad waxay ahayd tacriifu licraab waynu ka soo baxnay mas'alada labaadna waxaa weeyaan aqsaamu licraab icraabka qaybihiisa alicraab mar walba waa inaad niyadda ku hayso inuu yahay isbedel kelmadda aakhirkeeda ku dhacaya caamil xaggan hore ka galayna uu keenayo icraabkaasaa markaa wuxuu u qaybsamaa afar qaybood buu u qaybsamaa oo afartaa uu inoo sheegay rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun afartaa qaybood qayb kastoo ka mid waa icraab maxaa laga wadaa waa icraab waa isbedel kelmadda aakhirkeeda ku dhacay caamil xagga hore ka galayna uu keenay afartaa qaybood qaybta ugu horeysa rafcun buu yidhi soo maa rafcun waxaa la yidhaahdaa taqyiirun makhsuusun calaamatuhu dammatu wamaa naaba canha rafcun waxaa la yidhaahdaa waa isbeddel gaara calaamadda lagu garanayaana waa dammada iyo wixii ka naa'ibka noqonayay rafcun maxaa la yidhaahdaa haddaan idiin soo dhaweeyo waxaa la yidhahdaa waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay damada iyo wixii damada ka naa'ibka noqonaya damo keliya maaha calaamadda lagu garanaya waa damo iyo saddex shay oo kaloo lagu daray baabu macrifati calaamat alcraab bay noogu iman doontaa insha allahu tacala icraabka haddii calaamadiisu ay tahay damada iyo waxa ka naa'ibka noqonaya maxaa la yidhahdaa icraabka rafcun waa addammatu waalwaawu waalalifu waannuun afartaa arrimood oo la isku daray baa waxaa la yidhahdaa rafcun isbeddelkan kelmadda aakhirkeeda ku dhacay isla markaana caamil kelmadda xagga hore ka galay uu keenay isbedelka haddii calaamada lagu garanaya ay tahay damada iyo wixii ka naayibka noqonaya maxaa la odhanaya rafcun tusaalayaashaynu soo qaadanay jaaءa zaydun zaydun waa ti aynu nidhi waa la icraabay ismigaasi wuxuu ahaa mucrab soo ma icraabkii galay magaciisa maxaa la odhan jiray rafcun buu ahaa waayo calaamadda lagu gartay baa maxay ahayd dammatun soo ma waxaa la mida yansuru ficilkii mudaarici aynu soo qaadanay mucrab buu ahaa waayo icraabka galay maxaa la odhan jiray rafcun waayo calaamadda lagu gartay baa maxay ahayd dammatun kaasi waxa weeyaan rafcun wa nasbun waa qeybta labaad waxaa la yidhahdaa takhyiirun makhsuusun calaamatuhu alfatxatu wamaa naaba canha waa isbeddel gaara ee calaamadda lagu garanayaana waxa weeyaan fatxadii kordhigii iyo wixii ka naa'ibka noqonaya nasbuna waxaa la yidhahdaa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay fatxada iyo wixii ka naa'ibka noqonaya fatxo keliya maaha fatxada iyo wixii ka naa'ibka noqonaya waa shan arrimood alfatxatu wاlأlifu wاlkasraةu wاlyaau waxadfu nuun way soo socotaa kaasaa waxaa la idhahdaa nasbun waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay fatxada iyo wixii ka naa'ibka noqonay iminka fatxadii baynu fahmaynaa naa'ibkuna wuu iman doonaa tusaalayaashaynu soo qaadanay maxaa ka mid ahaa ra'aytu zaydan zaydan ismigaa aakhirkiisa icraabka galay maxaa la odhan jiray nasbun rafcun maaha waayo rafcun markuu marfuuc ahaa aakhirku wuu dambisnaa soo maa maanta waa mansuub maxaynu ku garanay icraabkaasi inuu nasbo yahay sumadda aynu ku aqoonsannay baa waxay tahay fatxada weeya kadalik markaad tidhaahdo lan yansura ficilkaa mudaaric wuxuu ahaa baynu nidhi mucrab isla markaana mansuuba maxaynu ku garanay inuu yahay mansuub ee aanu ahayn marfuuc dee calaamada aynu ku garanay baa fatxada wakafdun qeybta saddexaad weeyaan takhyiirun maksuusun calaamatuhu alkasratu wamaa naaba canha khafdun waynu soo marnay soo mahayn cibaaratun can ilkasrati wamaa naaba canha calaamaadka iyo ismigaynu kusoo marnay waa isbeddel gaara calaamadda lagu garanayaana waxa weeyaan kasrada hoos dhigga iyo wixii ka naa'ibka noqonaya khafdun waxaa la yidhahdaa hoos dhigga iyo wixii ka naa'ibka noqdo hoos dhiggaa maaragtay ugu caansan laba arrimood oo kalena way ka naa'ib noqdaan waxa weeyaan alyaau walfatxa alkasratu walyaau walfatxatu saddexdaasaa waxaa la ysku dhahdaa khafdun marka khafdun waxa weeyaan icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay kasrada iyo waxa ka naa'ibka noqonaya waxaynu soo qaadannay marartu bizaydin zaydin ismigaasi mucrab buha soo ma icraabka galay maxaa la odhan jiray khafdun soo ma maxaynu ku garanay icraabkaasi inuu khafda yahay ee aanu hayn rafce anba nasba aanu hayn dee kasrada aakhirka saar wa khafdun wa jasmun qeybta afraad takhyiirun maksuusun calaamatuhu sukuunu wamaanaaba naaba canhu takhyiirun maksuusun waa isbedel gaara calaamatuhu sukuunu calaamadda lagu garanaya waxa weeyaan reebitaanka aakhirka la reebayo wamaa naaba canhu iyo waxa ka naa'ibka noqonaya jasmun waxaa la idhahdaa waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay sukuunka iyo waxa ka naa'ibka noqonaya sukuunka waxa ka naa'ib noqda alxadfu alsukuun walxadfu waxaa la yidhahdaa jasmun tusaale lam yansur baynu soo qaadan soo ma yansur ficilkaa mudaaric wuxuu ahaa mucrab waa yahay ma marfuucba waa maya haddaa ma mansuubba waa maya haddaa ma majzuumba ha icraabka gale waxaa la odhan jiray jasmun limaada waxaynu ku garnay de akhirkii baa reeba wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan rafcun rafca weeyaan waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay damada iyo waxa ka naa'ibka noqonaya wa nasbun nasbo weeyaan waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay fatxada iyo waxa ka naa'ibka noqonaya wa khafdun khafdo weeyaan waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay kasrada iyo waxa ka naa'ibka noqonaya wa jasmun jasmo weeyaan waa icraabka calaamadda lagu garanaya ay tahay sukuunka iyo waxa ka naa'ibka noqonaya falil asmaa'i asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurka aynu soo sheegnay xaggiisa xaal uu ka ahaaday alrafcu rafcihi waannasbu iyo nasbihi waalkhafdu iyo khafdihi walaa jazma wax jasmiya fiihaa asmaada dhexdeeda ma ahan walilafcaali afcaashiina waxaa u sugnaaday min daalika madkuurka aynu soo sheegnay xaggiisa xaaluu ka ahaaday alrafcu rafcihii wاnasbu iyo nasbihii wاljasmu iyo jasmihii walaa khafda wax khafdi fiihaa afcaasha dhexdeeda ma ahan waxaynu weli ku dhex jirnaa masaladii labaad alicraabu wamaa yatacalaqu bih saddex masalay sii kala noqoto soo mahe laba ka mid aynu ka soo baxnay kow tacriifu licraab laba aqsaamu licraab masaladii saddexaad ee ugu dambeysay ayaynu gudagelaynaa masaladaas maxay ahayd almucrabaatu wamaa yadkhulu fiiha min aqsaami licraab waxyaabaha la icraabayo iyo waxyaabaha la icraabayo qaybaha icraabkee gelaya macnaha icraabkii baynu qaybinaynaa markaynu eegno icraabkani meelaha uu gelayo oo mucrabaadka waxyaabaha la icraabo horta aynu ka hormarno shalay waxaynu soo sheegnay ajzaau lkalaam amba qaybaha kelmaddu saddex inay ahayd soo maha ismun wa ficlun wa xarfun saddexdaa qaybood mid kasta waxaa loo sii qaybiyaa saddex qaybood casharkeenna saddexaad baynu ku qaadan doonaa mid kasta waxaa loo sii qaybiyaa saddex qaybood ismiga waxay ka dhigaan daahir iyo mudmar iyo mubham ficilkana waxaa laga dhigaa maadi iyo mudaaric iyo amar xarafkana waxaa laga dhigaa mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarakun baynahuma xarafkana saddexdaa qaybood baa laga dhiga waa imisa alaaa fi alaaa saddex saddex markaynu ku dhufanno sagaal soo maha sagaalkaas waxaa laga icraabaa laba keliya sagaalkaa laba qaybood oo ka mid a ayuunbaa aakhirkooda isbedel uu ku dhacaya oo caamil ka hormaray uu dabayaaqada ka bedelaya toddobada kale aakhirkoodu isma bedelo waxaa la yidhaahdaa waa mabniyaat oo iyaga binaa baa gelay labadaasi waa labadee ismiga saddex qaybood baynu ka dhignay daahir iyo mudmar iyo mubham soo maa waxaa laga icraabaa qaybta ugu horeyso daahirka oo keliya labada kale waa mabni ficilkana waxaynu ka dhignay saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar waxaa laga icraabaa qaybta dhexoo keliya waa mudaarica labada kalena waa mabni xarafkana saddex qaybood baynu ka dhignay mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarakun baynahuma saddexdaba waa la bineeya icraab uma dhowaado xarafka marka keliya waxaa la icraabay mucrabaadki waa maxay alsmu daahir wاlficlu mudaaric labadaasoo keliya la icraaba waad fahanteen ma file laakiin labadaasaa barakaysanoo alsmu daahirna waxaa loo qaybiyay sideed qaybood casharka saddexaad baynu ku qaadan doonaa alficlu mudaaricna waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood lidalik u fiirsada tacbiirka musanifka muxuu yihi falilsmaai ismi keliyaaba la icraabaayo muxuu asmaa u yidhi ha odhan waayo dee ismi keliya la icraabay lakin muxuu noqdaa imisuu dhalaya sideed walilafcaali ficil keliyaaba la icraabaayo muxuu u jamciyey ha odhan waayo dee saddex buu noqonaya marka waxyaabaha la icraaba waa labada alsmu aldaahir wاlficlu almudaaric alsmu daahir wuxuu noqonaya sideed alficlu mudaaricna wuxuu noqonaya saddex koob iyo tobankaasaa la icraaba intaasi waxa weeyaan mucrabaadki waa la fahmay waan file haddaba mucrabaadkaas qaybahan icraabku miyay wada gelayaan macnaha waxa weeyaan waxaynu idha alismu daahir waa mucrab waa la icraabaya soo ma afartii qaybood oo icraabka miyaynu ku dareerinina rafcihii iyo nasbihii iyo khafdihii iyo jasmihii alficlu mudaaricna waa mucrab baynu idhi afartii qaybood oo icraabka miyaa la gelinaya rafcihii iyo nasbihii iyo khafdihii iyo jasmihii may afartan qaybood oo icraabka waynu qaybinaynaa saddex qaybood baynu ka dhigaynaa marka la eego mucrabaadka ay gelayaan saddex qaybood baynu ka dhigaynaa qismun mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal wa qismun mukhtasun bilasmaa wa qismun mukhtasun bilafcaal icraabku afar qaybood buu noqday soo mahe afar baad haysatay rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun soo maha saddex qaybood ka dhig afartaa qaybood qismun mushtarakun qayb ka dhaxaysa bayna alasmaa'i walafcaal asmaadana way gelaysaa afcaashana way gelaysaa waa imisay kula tahay waa laba rafcun waa nasbun waa labada ugu horey qaybta labaad qismun mukhtasun bilasmaa qayb ku gaara asmaada ismi unbay gelaysaa ficil lama gelayso qaybtaana de waad iska garanaysaaba calaamaadkii waxay ku jirtay ismiga waa qaybtee waxa weeyaan khafdun khafduhu wuxuu gaar ku yahay ismiga waa sumad lagu garanaya ismiga waa meeshan uu leeyahay musanifku afcaasha markuu ka hadlay walaa khafda fiiha afcaasha lama khafdiyo laakiin khafduhu wuxuu gaar ku yahay asmaada qaybta saddexaadna waa qismun mukhtasun bilafcaal qayb ku gaara afcaasha la icraabayo afcaashunbay gashaa laakiin asmaada ma gasho qaybtaasina waa qaybte waa jasmun jasmaha weeya marka afartii qaybood oo icraabka saddexdaa qaybood ayaa laga dhigaya qismun mushtarakun bayna alasmaa'i wاlafcaal wahiya alrafcu wاlnasbu waqismun mukhtasun biاlasmaa wahiya alkhafdu waqismun mukhtasun biاlafcaal wahiya aljasmu masalada saddexaadna waa inta masalada saddexaad waa maxay mucrabaad horta maxaa la icraabaya dee waxaa la icraabaya un laba qaybood alsmu ظaahir wاlficlu mudaaric waayo waxyaabahan la icraabayo maxaa gelaya aqsaamta icraabka markaynu eegno qayb kastoo ka mida labadan qayboodee la icraabayo afartii qayboodee icraabku miyay gelaysa may qayb kasta waxaa gelaysa un saddex keliya ismiga waxaa gelaya rafcun wa nasbun wa khafdun ficilkana waxaa gelaya rafcun wa nasbun wa jasmun waa kaas marka afartaa qaybood oo icraabku markaynu u bandhigayno labadan qayboodoo la icraabayo imisaynu u qaybinaynaa baynu idhi saddex qaybood qayb ka dhaxaysa ismiga iyo ficilka waa rafcihii iyo nasbihii ee qayb ku gaara ismiga waa khafdihii qayb ku gaara ficilka oo jasmihiya taasina waxa weeyaan mas'alada saddexaad sidaa marka waxaa inoogu dhammaaday mas'aladii labaad alicraabu wamaa yatacallaqu bihi ee mas'alada labaad iyo masaa-ishii hoos imanaysa oo saddex ahayd kow tacriifu alcraab laba aqsaamu alcraab saddex almucrabaatu wamaa yadkhulu fiiha min aqsaami alcraab wuxuu ihi falil asmaa'i asmaadii waxaa u sugnaatay wuxuu ka wadaa de almucraba waana alsmu daahir oo sideed qaybood noqonaya min daalika qaybaha icraabkaynu soo sheegnay xaggeeda xaal ay ka ahaatay alrafcu rafcihi wanasbu iyo nasbihi walkhafdu iyo khafdihi saddexdaasaa gelaya asmaadii labada hore afcaashay la wadaagsanaysa kan saddexaadna iyadu ku gaariyay soo ma walaa jasma wax jasmiye fiiha asmaada dhexdeeda ma ahan asmaada lama jasmiyo walilafcaali afcaashiina waxaa u sugnaatay ay almucraba waana alficlu mudaaric min daalika qaybaha icraabkee la soo sheegay xaggeeda xaal uu ka ahaaday amba xaal ay ka ahaatay waa isku midu alrafcu rafcihi wاlnasbu iyo nasbihi wاljasmu iyo jasmihi saddexdaasa afcaashina gelaya labada hore dee wuxuu la wadaagayaa waxay la wadaagayaan asmaadii oo waxaa weeyaan alrafcu wاlnasbu kan dambana afcaashuu ku gaar yahayo aljasmu walaa khafda wax khafdii fiiha afcaasha dhexdeeda ma ahaanin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira